iyadoo gobolka hiiraan uu ka mid yahay gobolada beeraha iyo wax soo saarka caanka ku ah ayaa doctor cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulla oo kamid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa beeraleyda gobolka hiiraan ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka ka dhalan kara daawooyinka kiimikada ah ee loo isticmaala buufinta cayayaanka beeraha doctoorka ayaa sheegay in dhibaato badan suntan u keeni karto bulshada iyo dunyada ku nool aagga beeraleyda ee gobolka hiiraan dhibaatooyin badan ayay markaasi keeni karaan in markaa la adeegsado suntaas amaba loo adeegsado kiimikadii si qaldan beertii loo adeegsado waxaa ugu horeeya midda koowaad nabad guur in markaa loo isticmaalo si xaddhaaf ah suntii cayayaanka loo adeegsanay iyo weliba bacrimayaashii ayaa inta badan keeni kara nabad guur ama luminta nafaqooyinka ciidda qeyb ayay ka noqon kartaa waxyeelada ama dhibaatada beeraleydu ay ku qabaan inay adeegsadaan joogteynta kiimikada midaas ayaa qeyb ka noqon karto waxaa kaloo qeyb ka noqon karo inta badan biyaha markaasi wasaqeynta ilaha biyaha sida webiyada baliyada iyo ceelasha intaba qofkii waa beeraley waxaa laga yaabaa inta badan in uu biyihii u adeegsado suntii dadkii waxyeelo inay markaasi kasoo gaarto qofkii haddii biyihii suntii ay ka gaarto waxaa waaye deegaankao dhan waxay u noqon kartaa markaasi mid waxyeeleyso ama dhibaato ku keeni karto qodobka saddexaad oo inta badan qeybtii ay ka adeegsan lahaayeen dadka beeraleyda sun joogteyn ah ama kiimika joogto ah dalagana ay u adeegsadaan in la sameeyo qaab markaasi lagu yareyn karo iyo bacriminta marka laga hadlayo suntiiyaa qeyb ka noqonayso laakiin qaab kale oo kala duwan oo lagu bacrimi karaa jirto sida in la adeegsado compost waxyaabaha inta badan loo yaqaano in ay adeegsadaan beeraleydu god gaarayo ama laba mitir iskuweer la qodo oo inta badan qashinkii beerta yaalay wax alaalo wixii aro hiil waxaasoo dhan laisku daro beertaada waxay noqonaysaa mid bacrimin kale u baahnayn waxyaabahaasoo dhan inta badan marka waa waxyaabo loogu maarmi karo kiimikadii iyo wixii lamid dalaga berita ka maalin aada abuurtayna wuxuu noqonaa mid tayaysan suuqa marka la geeyana noqon doono midka ugu fiican adigoonan u adeegsanin wax kiimiko hadalka dhakhtarka ee ku aadan ka digtoonaanta sunta lagu buufiyey beeraha ayaa kusoo aadaya xilli dad ka mida beeraleyda gobolka hiiraan ay dhibaata kasoo gaartay buufinta sunta loogu talagala cayayaanka ee loo isticmaalo beeraha